abaalmaray intaasoo dhan markay dhacday oo wixii ay qalad noqdeen haddee hal boodi iyo mirig xalaal ma dhasho marka iyagaaba sharci ahayn inay cid wax ka tuuraan iska daaya laakiin madaxweyne xeeb iyo gudoomiye ku-xigeenada iyo gudoomiyaha intaba waxaa doorta baarlaman sideetan iyo sagaal xildhibaan ah wayna joogaan ayagana kulley waajibaadkooda ay gudin doonaan maya maya gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenku gudoomiye ku-xigeenkayga waaye waan aqoonsanaa si sharcigaa lagu doortay si sharcigaana looga ridi karaa aadaan uga xumahay in gudoomiye ku-xigeenka maba kasoo bixi kariyo meesha meeshaa lagu heestaa wixii dhan la yiri una dhahay maya waaba shacabba ma aha xildhibaano ma aha shacab waa shacab runtii aadaan uga xumahay khilaaf baa ka jira galmudug adinkana waa ogtihiin aniga iyo madaxda kaleetaba dowladda federaalka ay noo yeertay dibu heshiisiin ayaana noogula yeeray dibu heshiisiintiiaa lagu jiray in dibu heshiisiintii inta laga boodo ee mooshinaan keenaynaa la yidhaahdo sidaas wax sharci ku noqon maayaan marka waad ogeedeen annaga waa shaqaynaynay shaqadii annagoo hayna waa waxaa la yidhi halayga dhexdhexaadiyo annaga waa ogolaanay in arrimakaan la dhex galo hawshii markii la gebagabeeyo in la saxiixo kaliya ay dhineed ayaa arrinkii dib loo go'day markaasaa waxaa dhacday in maaragtay mooshin iyo alaab kaleeta iyo lagu bedelaya in laga cararo meesha oo heshiiskii aan la dhaqan gelin marka aadaan uga xunnahay arrinkaas sax ma aha waxaa la sheegaya ina sax maaha aniga xaruntaydana cadaado waaye maaha dhuusamareeb maaha